cabdi mudan mahadsan tahay waxaa jiray arrin igad ay soo wado oo dawladda laftirkeeda ay kamid ahayd oo ahayd maamul sameynta gobolladan jubooyinka muddo dheer baa wakti lagu bixiyey dhaqaalaha ku baxay waktigaa ku baxay waxa wax walba waa lasoo dhamaystiray shirki gunaanad iyo gabagabuu maraya inta loo samaynayo waxay bakulaadahay eegaadhay waktigii loo sameynayay dadkuna inay samaystaan gobolladan kismaayo maanta waynu wada garanaynaa ko iyo toban sana ko iyo labaatan sana xaaladeeda kismaayo waxay u baahan tahay nin qabsado iyo nin ka taliya iyo nin la magacaabo midkoodna waxba kama qaban karayo xalka kismaayo waxa weeye dadku gobolku inay iyagu isu yimaadaan oo ay tashadaan oo maamulka iyagu ay doonaan qabiilku doona ha noqdo shaksigu doonana ha noqdo iyagu ay dhistaan maamul ay ku kalsoon yihiin dadku ay la yimaadaan dawladda waxaa hagaya systemkan iyada lafteeda kamid ahay lix madaxweyne oo igadabaa saxeexay dorasho ay soo socday buu ahaa dawladda kama degdegayo dawladda waxaan leenahay wuu soo dhamaaday shir la soo waday buu ahaa iyadoo ha timaado ha sheergarayso mas-uuliyadda ha la wareegto igad ha gara fadhiisteen iyagu markhaatiya ha u noqdeen waxa dadku ay doonayaan ha dhiseen maamulka meelgaara hadda anagu waanu diidnay inaanu maamul magacano guddiyo kumeelgaaraanu kusii hayno wax labaatan beri lagu qaban karayo oo wixii oo dhan lasoo diyaariyey oo dadku u siman yihiin dawladdu intay iyadu u timaado oy hogaamiso wixii saxsanna ha saxdo wixii khaldanna ha tiraa tallaabadan ha khalade sidana ka habboon laakiin dawladda waxaan doonaynaa system federaalaba iyada lagu soo dhisay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiinayaan oo ay leeyihiin qolyahan maamulka kumeel gaarka jubbooyinka ama kismaayo maxay dawladda igaad u daba wadaan dawladda oo aan la soo dhisin bay horta shirkan uu socday iyadoo lafteedaa kamid ahay madaxweyneheedii baa kamid ahaa ka horreeya t f g wixii saxaaxay dawladdu arrintan iyadaa wadatay wixii isbedelo ku yimaada waa macno kale maaha wax annagu aanu samaynayna cabdimo igaadna dee iyadoo lafteedaa kamid ah iyagaa noola yimid shariif baa kamid ahaa ciddii systemkan wax ka gashay dawladdii horaa ka shaqaynaysay furitaankii wasiirkii wasiiru dawlihii arrimaha gudaha ee dawladda t f g baa ka qayb galay oo wax ka saxaxay annaga iyagaa nagu marti qaadoo noo yeeray dorasay soo jiray buu ahaa annagu idad ma daba socono mana waxaynana waa dawladaha dariska dawladda soomaaliya waa dawladdeedi madaxweynuhu waa kayay ra-iisul wasaaruhu waa mid kanay golaa waan soo dhaweynay way ogaayeen wafti bay invitation bay noo keeneen wafti baan u dirayna taas mushkilad ma laha wax dhibi kama taagno dawladda iyo annaga dhaxdayada hadda wixii la wadwadayay meesha wuu ka baxay wixii constitutionka iyo dastuurkan ku saabsan iyo dadka xuquuqda leeyihiin waa mida iyada lafteedu waajib ka saaran yahay inuu fuliyo arrinta deegaankan iyo dhibka jira iyo cabdinuurow ko iyo labaatan sana dhibkii jira inaan dib ugu noqonana sax maaha dagaal sufeeya inaan dib u dhallo dadkii inay dib u coloobaan waxaasoo dhan maaha daya baaqaan dadka u fidinayna waxay tahay war wax ka bedelan ko iyo labaatankii sano hogaamiye kastoo soo maray ka bedelan waxaan idin leenahay guddideenada iyo ciidamadayadan iyo waxaanaan kulli kulligood gobol baa taalla systemkaa la waday baan diyaaru nahay ciddii maamulkaas dadku ay doortaan baan u hogaansamaynaa dadku xanta iyo intii la iska daayo iyadoon qabiil lahayn oon reer lahayn oon cid kale lahayn ha yimaadeen dadku gobol nabadeed baa u taalla maamul ha samaysteen ballan waxaan ku qaadaynaa inaanu cidda ay maamulku dhistaan u hogaansano wax dhibaato oo kale iyo dan kalena melihi yaan la odhanin way isku dhajinayaan iyo degadigsan xagee saarta cabdinuurow goolaatankiisa degadegsan intuu qabsadayna war dadka kaalay oo idinku maamusha idinkaa iska leh ma doonayna arrintan waxaanu nahanayna taariikhda ay ka baxdo arrintan inay qadiyaddaani soo noqnoqoto ma doonayno dadku xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin ha heleen baan dawladdana ku leenahay dadkana ugu yeeraynaa iyadoona mas-uuliyad waxaa ka saaran tahay inay iyadu hogaamiso shirka guddoomiso khaladka ka saxdo sheekh axmed shirka marka goormaad ugu tala gasheen adiga leh ergooyinka iyo guddiga farsamada iyo wixii waa diyaare way imanayaan markay yimaadaan rog maamka iyagaa ku dhawaaqayo qoladii guddigii farsamadu kulligood maalindhaweed gaday aadeen gobolka injibada hoose soo marmareen dadkii baa lasoo wacyigelinayay nairobi ay trans kusoo mareen waxaan rajaynayaa khamiis jimca inay dadku ergooyinku soo bilowdaan hadday guddiyadu yimaadaan odayaashii iyo raadintooda iyo dawladdu ina intay noo timaado iyadu dadkii gudasha u fidhiso ay sheergarayso yaan anagu diyaarunay midaasaanan dawladdana ka sugayna sheekh axmed madoobe guddoomiyaha guddiga maamulka kumeel gaarka ah ee jubbooyinka oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo iigu warramayey